bacda salaam mudane madaxweyne soo dhawow u soo dhawow caasimadii dowlad goboleedka hirshabeelle ee jowhar xaaladdu aad ayay u wanaagsan tahay haddii laga reebo hal dhinacoo deegaan ka mida dowlad goboleedku ay dagaallo kadirisa xaggooda ay ka soo cusboonaadeen inta kaleetood xaaladdu waa caadi wax culeysoo kale hadda ma jiraan waxaan ku lehnaa soo dhawow iyagana waa rajaynayna insha allah hadii la raalli ka noqo dadkaas walaalkaa inay gartaan dantooda dhiiggaas daadanayo sida qaldan ku daadanayo inay nala fahmi doonaan wanaagga iyo in wadahadal iyo gogol la galana waan rajaynaynaa maxamed cabdi waare madaxweynaha hiirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in hiirshabeelle iminka ay tallaabsanayso islamarkaana shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka hiirshabeelle loogu baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga guud ee deegaanada hiirshabeelle doono howlihii baarlamaanka iyo furitaankiisa waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto kelimad runtii aad xanuun badan noogu haysa dhibaato noogu haysa oo ah dagaalada sukeeya oo dadka walaalaha oo ayaamankan runtii meelo fara badan oo hirshabeella ka soo noqnoqday runtii annagu waxaan u aragnaa dagaaladaasu inay yihiin dagaallo nasiib darraa dagaallo muxuu ahaay cadowga uu ka faa'iidaysanaayo dagaallo aan waxba laga faa'iidayn dagaallo horumarka iyo walaaltinimada hirshabeelle liddi ku ah dagaallo meesha aan higsanayno iyo nabadkooda noolaashada ka soo horjeeda ayadoo dhibaatooyinka abaaraha iyo dhibaatooyinka cadowga iyo dhibaatooyinka noloshuba ayna haystaan in haddana dhexdeenna aan ka dagaalanno waa dhibaato runtii dadka mas-uuliyiinta oo arrintaas ay xanuunka ku hayso oo ahlu khayrka oo ku dhex jira ciidamada ee kala dhex fadhiya oo ha ahaadaano kuwa muxuu ahay ciidamada qalabka sida ama mas-uuliyiinta hirshabeelle ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda ku dhex jira odayaasha degaanka culummada intii wanaagsanoo arrintaas nagala qayb qaadanaysa aadaanu mahad celinaa dhinaca kaleeto dadka niyadda iyo gacanta iyo maskaxda iyo afka ku taakulaynayo inay dagaaladaas u socdaan oo runtii aad u nasiib daraa oo dad ka miduhu ay mataqaanaa ay dhaqan yihiin oo dad ka miduhu ay yihiin muxuu ahay mas-uuliyiin oo dad ka miduhu ganacsade ay yihiin oo dad ka miduhu mas-uuliyaad kale ay leeyihiin dagaaladaasna ay ku raaxaysanayaan ayna hurinayaan waa nasiib darro dadkaas waxaan leeyahay aakhirana xisaabaa idin sugaysa adduunna waa idiin jeednaa waa idiin aragnaa waana iska kiin celinaynaa war dadka aad ka dhalateen oo degaanadiinnii ah ood ka soo jeedaan ood xoolaha u leedihiin ood dhaqanka u tihiin ood culummada u tihiin dhiiggoodood daata waxba ka faa'iidi maysaan